أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal waa duhur axada taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay laba-iyo labaatanka bisha tobanaad ee shawaal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada wararka andalus duurnimadan kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah kataayib al ikhbaariya ayaa baayisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu diray mid ka mid ah maxaabiista hirdada ee lagu qabtay weerarkii lagu furtay degmada towfiiq ibnisaaj cali guduud ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe hay-ad fadhigeedu yahay magaalada washington ayaa shaacisay in maamulka trump uu ka fikirayo sidii uu u dhimi lahaa joogitaanka maraykanka ee soomaaliya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa xaqiijisay in weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada aadan yabaal lagu dilay boqolaal isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaara ku yaalla degmada buulo fulay ee wilaayadaasi sarkaal ka tirsan kooxda hirdada soomaaliya ayaa qiray in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta lagu dilay weerarkii xasminta ahaa ee ka dhacay degmada aadan yabaal maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dowladda yiniya u soo gebagabeeyey waxgaradka deegaan hoosaga degmada ceel waaqe ee wilaayadaasi dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan dhacduleedka magaalada muqdisho munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay fatrada koowaad ee waxbarashada macadka khadiija bintu khuweylad ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan
الله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalos doornimadan kuwada ugu door korona kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataayib al ikhbaariye ayaa baayisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo fariin uu diray mid ka mid ah maxaabiista hiridada ee lagu qabtay weerarkii lagu furtay degmada towfiiq masaajid cali gaduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey wiilkaaga hadduu lacala xataa aadan walaayada islaamku gacantooda gelin amba cararay amba weli furan ku sii jiro hadda waco wiilkaaga ee meesha dhaqsi si dhaqsi looga saaro hadda waco wiilkaaga ee meesha dhaqsi si dhaqsi looga saaro
kanaalka kataib al ikhbaariya ayaa baahiyey maxbuuskii labaad oo ka mid ah maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii degmada towfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe kuwaasoo ku jira gacanta mujaahidiinta maxbuuskan oo ka soo muuqanaya fiidiyowgan isagoo ay la fadhiyaan maxaabiis kale gadaalna uu ka taagan yahay askari ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixinaya xilligii uu ku biiray kooxda riddada halkii uu kaga biiray iyo wixii ku dhaliyey inuu ku biira intaba
magaciiga saddexan waa cabdinuur cabdulaahi cumar oo ku dhashay degmada kaaraan waxaan ahay asgeri yacni oo dowladdaaniti yacni oo rabay inuu dowladdu ku biiro waxaana ka tirsanaa qaar ahaan ciidamada bermedka taliyaygana wuxuu ahaa daahir tuuryare waxaan ciidankaaniti aan rabay inaan ku biiro waxay ahayd bishii kooiyo tobnaad labada kun labaatan iyo afartii bishii kooiyo tobanaad labaatan afarteedii rag baa nagu tashkiiliyay meeshii joogay anagoo dhalinyaro iska caadiyaho xaafad iska joogta marna iska shaqaysata ahaa maxbuuskan iyo kii ka horreeyaba waxay wada qireen in saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ay ahaayeen kuwa maleeshiyaadka dagaalka ku riixayay markii ay keenaan furumahana ka ceshanayay gaadiidkii dagaalka sidoo kalena saraakiishu ay ahaayeen kuwa dib uga laabanaya dagaalka balse maleeshiyaadka murtadiintu ay ahaayeen kuwa dagaalka loogu guraya sida xaabadii oo kale rag badan oo ciidanka meesha dhallinyarta meesha iskula jirnoo ka mid ahaa ayaa baxsaday oo cararay qaarkoodna la dhaawacay waxaa dhicisay in habeenkii yacni markii furinta hore laysu soo diro oo meesha lasoo wada galo in ay gawaaridooda iiga dib ay u naqsadaan oo ciyaalka ilmihii dhedhe lahaa anagii dhallinyaradii meesha mustaqbalka lahayd in meesha nida la iska dhigdhigo oo la dhaho joodariyaal inta loo dhigo qorya la siiyo hal qasnad ku xirantaa iska fadhiista meesha la dhaho dhallinyarta meesha la keenay waxaa ku jira dhallinyar badan eemaha ku hamar habaabsan ee meesha joogay qaarkood la qabtaa qaarkood ordeena ma aqaano laakiin xaqiiqada dhabtaa waxay tahay waxaa ku jira nin qoriga khasnada aana ku xiri karin haddii ku xirtana aana ka furi karin war dhallinyaroy noocaas baa la rabaa inaan kitaabka ilaa niigala horgeeyey qorigaaga haddaada qasna duginta ku xirata aadan ka furi karin sida aniga camal maxaa meesha ka soo jirasay maxaa meesha lagu keenay haddii ay leeyihiin dhago wax maqla ama ay leeyihiin indha wax arko waxa uu fariin adag u diray maleeshiyaadka riddada ee weli laga karilaayahay la dagaalanka diinta islaamka kuwaasoo lagu soo xaaqaya furumaha dagaalka marka waxaa hal fariin baan wadaa waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed khaasatan dhallinyarada ee lagu marhabaabinayo ee la leeyahay qorigan qaado dagaalan shabaab baa lala dagaalamayaa shabaabna waa dad xaq u dirira kitaabka ilaahay ku diriraya kitaabna shaqsi lama dagaali karo marka waxaan dhihi lahaa dhallinyarta haddii kadib la habaarmarin lahayo meeshaana kusoo logeyna anigaan hadda nala logooyey mustaqbal dheer lahaa riyooyin badan lahaa waa hadda aniga nimankii la dagaalamana lahaa nala qabtay oo maxaabiis ah ee xirxiran cidna aysan nagu ogan meeshaan habarii odayda ee nagu ogeed aysan jirin waxaan dhihi lahaa meeshaan ha ku lugo-ina ninkii hadda kadib shabaabaan la dagaalama ciidanka dowladdan qoraa dhihi doonow haddaba iska dhaaf amba waxaad noqon doontaa waddada aniga nala marsiiya inta lagu marsiiye ma hal geed inta lagu fariisiiye kitaab ilaahay la dagaalama kartida inta lagu qabto baa adigana weligaa maxbuus ahaa doontaa sida hadda aniga maxbuus shabaab buu ahay wax lala dagaalamaa waa kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay ninkii waa la dagaalamaa yidhahan asigaa ku go-ay asigaa meeshaas ku halaagsame intaad halaag iyo maxbuus aad dalba lahayd wiilow hadda ka jog haddii aad maanta shaqaysan daruuf baa ii geynaysa aad leedahay labada canjeer hooyada lacno maxbuuskan ayaa sidoo kale fariin adag u diray waalidiinta dhalay maleeshiyaadka riddada ee la dagaalamaya diinta islaamka iyo dadka muslimiinta isagoona ugu baaqay in carruurtooda ay kala baxaan holaca iyo baaruudda haddii hooyooyinka soomaaliyeed ay fariintan wax ka qaadanayaan waa fariin anfacda wiil walbay dhinta hooyaa dhashay wiil walbay nool si sharaf u noolna hooyaa dhashay marka waxaan dhihi lahaa hooyooyinka soomaaliyeede annagaana la ajaray oo halkaan fadhinee wiilkaaga hadduu lacala xataa aadan walaayada islaamku gacantooda gelin amba cararay amba weli furan ku sii jiro hadda waco wiilkaaga ee meesha dhaqsi si dhaqsi looga saaro hadda waco wiilkaaga ee meesha dhaqsi si dhaqsi looga saaro
waa maxbuuskii labaad oo ka mida maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii degmada tawfiiq ee masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe kuwaasoo ka mida maxaabiis ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid abu xasaan hay-ad fadhigeedu yahay magaalada washington ayaa shaacisay in maamulka trump uu ka fikirayo sidii uu u dhimi lahaa joogitaanka maraykanka ee soomaaliya walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixinta warkan eegaya hay-adda atlantic council oo qaabilsan cilmi baarista iyo talabixinta oo fadhigeedu yahay caasimadda maraykanka ee washington d c ayaa daboolka ka qaaday in maamulka trump uu ka fakirayo dhimista joogitaanka maraykanka ee dalka soomaaliya go-aankan ayay hay-addu ku sifaysay mid suuragal ah kaasoo ay sheegtay in meelaha uu saameyn doono ay ka mid tahay safaaradda maraykanka ee muqdisho oo la filayo in gebi ahaanba albaabada loo laabo warbixintu waxa ay xustay in tallaabooyinkani ay ku soo aadayaan xilli mujaahidiinta al-shabaab ay ku tallaabsanayaan horumaro aada u ballaaran islamarkaana ay si weyn u daciiftay awoodda kooxda riddada soomaaliya atlantic council waxa ay sheegtay in mujaahidiinta al-shabaab ay yihiin awood ciidan oo aan layska hindhatiri karin saameyn xoogana ku leh bariga afrika islamarkaana fulin kara howlgallo adag sidoo kalena qabsan kara dhul ballaaran warbixintu waxaa kaloo ay ka shanqaraysay in mujaahidiintu laf dhungashay ku noqdeen amniga labada kooxood ee kale ah saliibiyiinta isku soo bahaystay duulaanka soomaaliya iyo qowsaarada ay ku adeegtaan ee kooxda riddada soomaaliya hay-addu waxa ay sidoo kale ka dhawaajisay in mujaahidiinta al-shabaab ay horey u fuliyeen weeraro dhaliyey dhimasho aad u fara badan oo ay ka mid yihiin ayay tiri kuwii ka dhacay kenya iyo uganda iyo sidoo kale saldhigii ciidamada maraykanka ee mandabey warwarka iyo walaac ay muujisay hay-adda atlantic council waxay qayb ka tahay qayladhaano caalami ah oo soo yeerayay tan iyo intii geesiyada towxiidku ay horumarada ballaaran ka sameeyeen wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan mahadsanid cali yare wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa xaqiijisay in weerarkii cagmarinta ahaa ee ka dhaca degmada aadanyabaa lagu dilay boqolaal isugu jira saraakiil iyo askar murtadiin ah walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo diyaariyey sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukada waaliga wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa kelmada ujeediyey kaga hadlay weerarkii mujaahidiinta ay kula wareegeen degmada aadan yabaalla iyo sidoo kale khasaaraha murtadiinta ka soo gaaray weerarkaasi waaliga ayaa ugu horeyn ka hadlay tirada murtadiintii lagu laayay weerarkaasi isagoo firiin u diray haraadiga murtadiinta ee ka baxsaday dagaalkii aadan yabaalla waxaan ku sugannahay maalintii afraad magaalada aadan yabaal ee walaayada shabeellada dhexe oo afar maalmood ka hor ay isku fala saareen cadowga ilaahay oo sharaaca la dirirka ah oo fidnada ah iyo ciidanka mujaahidiinta ee ilaahay kitaabkiisa kalimatullahi iyal culya u dagaalamaya libaaxyada towxiidkuna waxay la wareegeen magaaladaas dadkii meeshan dagaalada u yimiday wax badanaan lasoo hadalnay oo aan ku niri ilaahay inaad la dirirtiin wax danu idinkuguma jiro dabadhilifnimo iyo gaalnimo iyo ridda ka leexda laakiin maanta waxaa ma og tahay ayaan darro ku ah in hadda meeshaan goobtan in ka badan afar boqol oo ninaa taalla meeshaan niman yahow hadda waa badbaadeen inta nool waa badbaadee waxaan leeyahay hadda caqli aysan lahayna dadka dhalay hadday idin soo gaaraan farrintaan u falayo waalidiintii war waxaan gacanta ka qabsadna war tuutaha bakhtigaa ka siiba sidoo kale sheekh yuusuf ayaa ka hadlay saraakiishii murtadiinta ee ka cararay goobta dagaalka isagoo ka warbixiyey sidii ay odawaa iyo shuuto uga baxsadeen dagaalkii aadan yabaal waxaan idiin sheegaa aawey ninkii canuga xumaayo muluq ahaayo dhinnahay oo la dhihi jiray waxau ahaay odawey yuusuf raage oo mahan awrta ku dhaali jiray iyo kii shuutahayoo caasha weynaa sida wan waxay dhihi jireen ninkii taga oo dagaalka ka carara waa xiraynaa xabsiyaan gelaynaa waa kuwaas ord ayagaa bilaaba waa ogtihin iyo dagaal idin gershiinaya baabuurtayaa u kacsan dagaalka xabadda hadday bilaabatay iyagoo ord bilaabeen asay shaah ka cabaayeen intaan la-aysiina waxay shaah ku cabaayeen mabax war aqli miyaadan lahayna shuutii idin lahay shalay maxkamadaan saarayna xabsiyaa la gelaa ama diida ciidan goob dagaalaa la yidhahdaa dil waaye ninka lahay asaga yaa maxkamaday haya asaa cararka bilaabay yaa maxkamade cidda maxkamaday waa in la maxkamadeeyo maxkamadow sheegaya asaga waa in la saaro ugu dambeyntii waaliga wilaayada shabeellaha dhexe ayaa fariin u diray shacabka degmada aadan iyo baala isagoo ugu baaqay inay ku soo laaban karaan magaalada waxaan baaq u dirayaa magaalada aadan yabaal dadkii deganaa jiray sida aan hadda ka warqabnana dadkii badankiisu waxay joogaan hareeraha magaalada waxaan idin leeyahay laga bilaabo berri magaaladu waa idin furantahay guryihiinni ku soo dhowaada magaalada soo gala wixii bakti ahayna oo magaalada ku daatay dhowrkan maalmoodaa lagu mashquulsanay xayina waa nagu dhibeen oo diinkan iyo iyo shareecadaha dalkayna soo weerareen hadday bakhtiyaana nafay noo keeno ayagoo uraayo maha injaallo oon loo dhowaa karin si la yeelo lama arko anu kale jiijiidi mayno waa duugaynaa si karaamale oo dadnimadahan ku duugaynaa waana ku mashquulsannahay waxaan qiyaasaa berri waxay ka bilowda inaad beledka imaan kartiin beledka wixii dhibahoo gaaray oo ay nimanka ku sameeyeen dhacayna waa ka tashaynaa weerarkii xooganaa ee maalinnimadii arbacada ka dhacay degmada aadan yabaal ayaa galaabtay nolosha afar boqol murtadiin ahaa kuwaasoo isugu jira askar iyo saraakiil horboodayay duulaanka shareecada dirarka ah ee lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga maxkamadda wilaayada islaamiga ee bahay ayaa fulisay xad ka mid a xuduuda allah kaasi oo ka dhaca fagaara ku yaala degmada buulafulaay ee xarunta wilaayadaasi walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa mar kale warbixinta warkani faahfaahinaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
halkan waa fagaaraha suuqa xoolaha ee degmada buula fullay waxaana isugu soo baxay boqolaal ka mida dadweynaha muslimiinta ee ku nool degmada buula fullay kuwaasoo u soo daawasho tegay xad ka mid a xuduudda alleh oo halkan laga fuliyey xadkan oo ahaa xaddu sariqa waxaa lagu fuliyey laba nin oo falxatooyaha ka geystay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay kuwaasoo jabsaday xilli habeenna dukaan ganacsi oo ku yaala deegaanka mubaarak iyagoona ka qaatay bagaash iyo agabyo kala duwan oo markii lacag ahaan loo qiimeeyey gaaraya kun toddoba boqol labaatan iyo shan dollar waxaana raggan mid weliba oo ka mida laga jaray gacanta midig kadib markii mid weliba uu oofsaday shuruudihii gacangoynta qadiga maxkamadda wilaayada islaamiga ee baay oo fagaarihii gacanta lagu jirayay ka hadlay ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiya sida ay wax u dhaceen raggan iyo dukaanka ay jabsadeen iyo halka uu ku yaala ciidanka mujaahidiinta ee wilaayada baay gaar ahaan ciidanka xisbada waxay gacanta ku soo dhigeen eedeysaneyaasha kale ah labadooduba waxay degan yihiin deegaanka kurmaan ee hoostaga muxaafadada diisoor eedeysanayaashaasi waxa ay jabsadeen dukaan oo dad muslimiina ay leeyihiin goor habeenah meesha la yidhaahdo mubaarak waxayna ka qaateen bagaash iyo alaabo kale oo marka laysu geeyey qiimahooda uu ku fadhiyo kun toddoba boqol iyo labaatan iyo shan dollar kadibna ciidankii markuu gacanta ku soo dhigay wuxuu keenay maxkamadda horteeda ayaga iyo ciddii wax laga qaaday ee dukaanka laga jabsaday kadibna dadkii laga jabsaday dukaanka waxay ku dacweeyeen labadan qofood ee hortiina fadhiya inay ka qaateen alaabo fara badan oo waxa ay lagu soo eedeeyey oo ayagu ay qirteen ka badan qadiga maxkamadda ayaa sheegay in raggan maxkamadda horteeda ay ka qirteen in dukaanka ay jabsadeen xilli habeen ah kana qaateen bagaash iyo agabyo kale markii ay maxkamaddu ay dacwadii ka dhagaysatay dacwadayaasha waxay jawaab ka darabtay eedeysanayaashaasi labada ah waxay ku jawaabeen sida soo socota waxay yidhaahdeen waa run oo warkaa waa jiraa goor habeenaan jabsannay dad badan kale ayaanala jiray annagaana gudaha u galnay alaabahaas iyo badeecadaasi annagaa ka qaadnay kadibna gacantaana lagu soo dhigay waxaana nagu kalifay shaytaan waxaan maxkamadda ka codsanaynaa in nala cafiyo ugu dambeyn qaadiga maxkamadda ayaa ku dhawaaqay xukunka raggan ay ku riday shareecada islaamka isagoona soo daliilsaday qur-aanka kariimka iyo axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ugu dambeyn ku dhawaaqay in la fuliyo xukunka kadib maxkamadda marka ay dhagaysatay dacwadii dacwadayaasha iyo jawaabta eedeysanayaasha markay dhagaysatay taasoo ahayd mid qiraal ah kadibna ay shareecada u bandhigtay falkaasi qaabka u dhacay ayna ogaatay inay tahay fari tuuganimo ah waxay maxkamaddu kadib ay xukuntay sida soo socota kow falka ay ku dhaceen inuu yahay fari tuuganimo ah labo in laga qaado oo laga mago laga gudo hantida ay xadeen saddex in lagu fuliyo xukunka xadu sariqada afar in laga gooyo labadoodaba gacanta midig xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday qiraalkooda maraajicda loo cuskaday xukunkaana waa qowlullaahi tacaalaa oo ilaahay yidhi subxaanahu watacaalaa wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa jazaan bimaa kasabaa nakaalan min allahi wallahu casiizun xakiim iyo xadiiskii nabiga caaisha umulmu'miniin ay nebiga ka warisay radia allahu canha qaal nebigu wuxuu yidhi tuqdacu yadu saariqi fii rubuc diinaar sariqadaasi iyo hantida ay qaateenna xukunkan shuruuddii laga rabay iyo waxyaabihii xadu sariqada laga rabayna waa oofsaday dhammaantood marka aan maraajicdii iyo kutubtii kale u laabannay sidaa darteed xukunkiina sidaasuu ku ansaxay haddeerna insha allahu tacaalaa waxaan gudageli doonaa fulintiisa maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ayaa fuliya xuduudda alleh taasoo keentay in dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ay ku noolaadaan amni iyo kala dambeyn ay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka sarkaal ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta lagu dilay weerarkii xasminta ahaa ee ka dhaca degmada aadan yabaal walaalkeen nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay dagaalkii cuslaa ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe weerarkii ugu horreeyey ee mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhiggii ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta gorgor ayaa la sheegay in ay ku dhinteen laba boqol oo askari sida uu xaqiijiyey sarkaal ka tirsan kooxda riddada oo xog ogaal u ahaa wixii aadan yabaal ka dhacay ibraahim cumar mahad alle oo soo noqday guddoomiye ku-xigeenkii gobolka banaadir ee kooxda riddada ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka waxa uu ku faahfaahiyey khasaaraha maleeshiyaadkooda ka soo gaaray dagaalkii degmada aadan yabaal maleeshiyaadkan oo laba boqol gaaraya ee lagu dilay hal goob waxa ay ka amar qaadanayeen xasan macalin oo ah wasiirka cadaaladda kooxda riddada ciidankii uu hogaaminayey tale ismaaciil tuuryare waxay u dhexeeyeen toddoba boqol konton ilaa iyo siddeed boqol oo askari balse laba boqol oo ka mid ah ayaa lagu dilay degmada aadan yabaal ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka banaadir weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay arbacadii lasoo dhaafay ka fuliyeen ilaa iyo siddeed saldhig oo ku yaala degmada aadan yabaal ayaa sababay dhimashada boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona gacanta lagu dhigay saanado hub ah iyo gaadiid dagaal macrakadii aadan yabaal ayaa kooxda riddada dhaxal siisay jab militari iyo guuldaro ciidan oo lagu daray hasiimo siyaasadeed mahadsanid abuushayba maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee gedo ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey waxgaradka deegaan hoostaga degmada ceel waaqe ee wilaayadaasi walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan eegaya munaasabadan oo lagu soo gebagabeynayo dowlo socotay muddo toban maalin ah ayaa waxa uu maktabka dacwada wilaayada islaamiga gedow u qabtay odayaashii waxgaradka deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaqe wilaayada gedow dowladan loo soo gebagabeeyey odayaashii waxgaradka deegaanka buusaar ayaa waxay ku qaateen duruus kala duwan oo diini ah qaar ka mid a odayaashii waxgaradka deegaanka buusaar ee dowladda loo soo gebagabeeyey oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowladda duruustay ku qaateen iyo waxyaabii ay ka faa'iideen ilaah goortii jaa-a uu imaado nebi maxamedow nasrullaahi ilaahay nafsigiisa oo walfadxu la furo baqal la furo oo wara-ayta naasa aada aragto dadkii yadkhuluuna ayagoo galahayo fii diiniillaahi ilaahay diintiisa afwaajan ayagoo kooxa kooxa ah nabi maxamed ow fasabbix tasbiixso bixamdi rabbika rabbigaa xamdigiisa ku tasbiixso multabisan xaal aad ku dheehan tahay xamdigaas wastakfir ilaahay ka qolfaan dalab innahu ilaahay kaana wuxuu ahaaday tawaaban mid baari ah oo toobadda aqbalo waxaan joogaa horta dowladda buusaar loo yaqaano waxaana ka mid ahay odayaasheeda waxgaradka ah iyo deegaanka waxaan muddo maalmo aan soo qaadanay dowra aada u qiimo badan dowradaas oo laba cashir ka koobnayd kitaab la yidhaahdo alwalaa walbaraa iyo tafsiirka qur-aanka ayaan soo qaadanay fa min usuuli alcaqiidati alislaamiyati caqiidada islaamiga asalyaalkeeda waxaa ka mid ah annahu shani yajibu inay waajib ku tahay calaa kulli muslimin mid kasta oo muslim ah kaasoo yadiino ka diin dhiganayo bi haadihi alcaqiidati caqiidada ayu waaliya inuu ka weliyeesho ahlaha ahalkeeda oo yucaadii oo la colaytamo acdaa ahaa cadowgeeda fa yuxibu uu jeclaado ahlu tawxiid iwaalikhlaas dadka tawxiidka baraxa tiran hayo wayuwaliihim uu xiriiriyo wayubqilu uu caroodo ahla alishraaki dadka ahlu shirkiga ah wayucaadiihim oo la colaytamo wadalika arrinkaasi min millati ibraahiima diinta nabilahi ibraahim waay iwaladiina kuwii macahu maciise ahaa aladiina kuwaasoo amaranaa naba amre biliqtidaa'i inaan ku dayano bihim ayaga ilaahay subxaana watacaala ayaa maadsan mahad dhammaanteed ilaahayga halkaan isugu kaa keenay annagoo maas muslimiina walaalo ah nool surubiye inaan dowro ku qabsana halkaan waxaan ka baranay ilahay karaamkiisaan ku baranna kitaabta lasoo akhriyey oo ah alwalaa walbaraa iyo kitaabka qur-aanka kariimka ah oo ah tafsiir iyo akhrisba ah ilahay inoo suruguriyaa mahadsan halka aan joogan waxa weeye waa walaayada maaragtay gobolka geda alwaaq maqarkeeda buusaar ah weeye halkaas waxaan ku qaadana dowladda toban beri socotay oo ah kutubta hadda lasoo sheegay ah waxaana noo akrinahayay maktabka dacwada ee degmada alwaaq waxaa marka aan leenahay cashiraas aan soo qaadanay wadaadadiina siiyey ilaahay ha xifdiyo carabkooda allah ilaaliyo ilahay ajir ha ka siiyo waxaan aad usoo barka u baraarujinaya marka inaan cashiraas maaragtay aan sii wadano aan sii maarata inoo sii socdaan si aan ugu faa'iidaysano maktabka dacwada wilaayada islaamiga gado ayaa muddooyinkan dambe wada dadaalo ay ka mid tahay sare u qaadida heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaha mahadsanid casaam dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan dhacduleedka magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerar isugu jira dagaal toos ah iyo duqeyn ay la beegsadeen xerada murtadiinta deegaanka ceelasha biyaha ee dhaca duleedka magaalada caasimada ee muqdisho weerarkan oo hubka laisku adeegsanayay si hadda looga maqlayay deegaano dhowr oo dhacduleedka magaalada muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay laba askari oo ka tirsanaa maleeshiyaad kirdada halka askari kale uu ku dhaawacmay ugu dambeyntiina munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay fatrada koowaad ee waxbarashada macadka khadiija bintu khuweylad ayaa ka dhacday degmada buuqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ee hiiraan mar kale waxaa warbixinta warkan eegaya walaalkeen casaam carafaad munaasabadan oo ahayd mid lagu maamuusayay arday dhammaysatay fatrada koowaad ee waxbarashada macadka khadiija bintu khuweylid faraciisa degmada buuqa qable ayaa ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsane ee magaalada buuqa qable waxaana xafladda kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan ugu horeyntii ardayda macadka khadiija bintu khuweylid ee dhammaysatay fatrada koowaad ee waxbarashada ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ونحن من طالبات معهد خديج لدفعته الخامسة بمحافظة بقى قبل لحفلة فترته الأولى ونرحب بكل من حضر هذا المشهد تحية تأتي بالروح والريحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xadiidka laba boqol toban iyo sideedaad cabdulaahi bin zayd bin caasim waxaa laga wariyey qaala inuu dhahay cabdulaahi bin zayd lamaa afaa allahu alle marka uu soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa yowma xuneynay maalinta xuneyn qasama wuu u qeybiyey fi naasi dadka wa fi lmu'alafati kuwii la sooqdumaya quluubuhum quluubtooda walam yucdi man la siinin alansaar ansaar shay-an waxba fakaanahum waaw ayaga wajaduu hele fii anfusihim naftooda id lam yusibhum waxaynan helmaa asaaba annaasu dadka waxay heleen fakhadabahum waa u qudbayay rasuulka faqaala wuxuu dhahay yaa macshar alansaar kulankii ansaareed ee almajidku miyaanan idin helin dulaalan idinkoo baadi ah fahadaakum allahu alla idiin hanuuniyey bihi sababtayda wa kuntum ahaydeen mutafaraqiina kuwa kala tagsan faallafakum allahu alle miyuu idinku soo dumin bihi sababtayda wa caalatan idinkoo ceyr ah faaqnaakum allahu alla idiin hanuuntameeyey bihi sababtayda وذي من أقسام الحديث عداه وكل واحد نتوحداه أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل afhayeenka golaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon cali maxamed cismaan abu caaisha iyo nabadoon xasan kuusow dhucisow oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda macadka gabdhaha ee meeshan isugu yimid oo soo bandhigay cardiga ashrafta badan oo runtii dadka muslimiinta farxad iyo didiilo ku abuuraya gaaladana ku noqonaya rucbi iyo argagax marka ay maqlaan waxa dhan oo gaalo ay noola dagaalamaysaah wax kala ma aha nolosheenna waa rabtaa inaan iska noolaanno oon sidooda suuqyada iska wareegno laakiin waxa ay noola dagaalamaysaa maxay wax u barteen maxay ilaahay keligii u caabudayaan maxay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama u raaceen intaas ayay gaala noola dagaalamaysaa haddaad cilmi baranin amaad qur-aankiisa baranin xoolaha caqligaas ilaahay ku sii bisaad ku dhaantaa waxaad noqonaysaa kal xaywaan dadkan gabdhahan khayr allaha siiyo dadkii dhalay iyo dadkii wax bareen allaha u gargaaro waxaanse ka dardaarmayaa nin kastow ilaahay subxaanahu wa tacaala ilmo waa laga baryaa ilmaha waxaa waaya indhaha nuurkooda waaya markaas ilaahay ku siiyane haddaadna wax barin oo diinta islaamka aad barin oo cilmiga aad barin waxaa waaye khasaare bay kusugu yihiin adina waa ku khasaartay ayagana waa khasaareen macadka khadiija binti khuweylid oo ah macaa soo saara haweenka daaciyaadka ah ayaa faracyo kala duwan kule degmooyinkai deegaanada wilaayada hiiraan mahadsaned casaam warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii duhurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu